عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا الحمد لله ذو كلي مدة دير بان كلا مقنين waana markii ugu horeysay ee muddo intaa la-eg dee kolley waa umuurahaan iska ognahay baa keenay waxaan filaya casharku wuxuu inaga joogsaday habeen hulaatho ah oo rajab ay toddoba ahayd rajab ay toddoba ahayd leylata hulaathaa waayo arbacadiiba maan yar xanuunsado maan gelin toddobaadkaas ee imakana markay muxaram ay saddex tahay waa lix bilood malaa laba habeen saddex habeen waa habeeno yar baa lix bilood ka dhiman waa sanad barhkeed intaas intay casharadu joogeen kolley waa muddo dheer weeye laakiin rabbi baa qadaray subxaanahu watacaala alxamdulilah kolley kitaabkii subaxdii isagu yowma thulathaa unbuu qolooyinkiini ku taxnaa bilaabmi doonaa sabti iyo axad iyo isniin horta waa iska maqnaan doontaan thulathada subaxda insha allah aan isu iman doonaa caawase bukhaariga ayaa inoo bilaabmaya biidn illaahi tacaala ee kolle dee muddadaasi waa muddo laga yaabaa layska iloobo meel uu ku joogay iyo meel ay ahayd iyo taas khaasatan ninkii de kitaabka ihtimaam uu lahaaye soo raacdun baa laga yaabaa inuu xusuusnaado ama nin calaamadsaday halkeynu ku joognaan male aan ku joogsanay may may ma cidda doonaan weydiinaya yaa yaa xusuusan baan leeyahay horta cidda xusuusani male gacantaa tag bal cidda garanaysa halkii aynu ku joognay habeenkii waa la badan yahay mabaa filaya yo dad badan ma xusuusna waayo kitaabka de habeenkii baa ugu dambeeyey yaan weydiiyaa markaa sax weeye waxoogaa baa farta taagay oo halkaynu ku joog ku joogsanay way yaa yaa markaa intii farta taagtay mid kamid o adiga sheekh maxamed adaan ku weydiinaya halkaa ku joog jamiil laakiin muhimku dee kutubta wuxunbay ku haboon tahay dee inta ay socotona in la raacdo inta ka dambeysana laguma noqdo si waayo xoru waxay yeeli jireenba markaas xataa kitaabka iyadoon dee si kaleba loo joojinba marka rubuc dhammaado dee caaday ahayd soomaalida dhexdeeda guud ahaan kutubta oo kitaab yar baaba afar qaybood loo qaybinay sida riyaadu saalixiinka oo kale afar goor la kala joojin jiray afarta goor waa la kala khatimayey oo afarta rubuuce uu leeyahay daliilfaalixinku iyagoo raacaya tafsiirka saasoo kale ahayd afar goor bay ahayd kutubtan fiqigaana dee cibaadaadkiiyo markaasoo afar goor bay wada ahaan jireen taasna waxay keenaysaa haddana in fursad loo helo in dib loo soo dhameeyo intaa yar uu joogo in lagu noqdo kitaabkii oo lasoo dhameeyo dee waana waxyaalihii kutubtu ay ugula sugnaan jirtay oo dee waa muhim muraajacadu kolley laga maarmaan weeye kolley waxaan ku dhex jirnay abwaabtii marka la eego salaada gaabinteeda marka safar la yahay taas baa inoo socoto inuu dhexda kaga jirnay wuxuu markaa musanifku yihi raximah llahu tacaala baabun yaqsuru idaa kharaja min mowdicih yaqsuru ruuxii musaafirka ahaa salaadii uu gaabinayaa idaa kharaja marka uu baxo min mowdicihi meeshii uu deganaa iyo qaryadiisii ama magaaladiisii marka uu ka baxo ayuu gaabinaya oo macnuhu waa maxay ruuxii hadduu safar buu ujeedaa uu safraya safarkiina waa safar keenaya salaada in la gaabiyo dee waa safarkii salaad lagu gaabinayay markaa maxaa uu yeelaya kol hadduu safar niyooday oo markaa uu alaabtiisa xidhxidho isagoo gurigiisaba joogo hadday salaadii la gaabinaya ay gasho salaadihii la gaabinaya uu iska gaabinaya mise waqti buu la sugayaa waxaa cunwaanka tarjamada uu yahay gurigiis markuu safar niyoodo kuma gaabinayo markuu safarkii uu diyaargaroobo ama uu gaadhigii raacayo ama wixii kale markuubkiisa ahaa intaa uu magaaladiisii ama qaryadiisii ku dhex jiro ma gaabinayo ee markuu qaryadiisa ka baxo ama magaaladiisii aqaladeedii hauba muuqdeene laakiin markuu intii degaankii aqaladiisa ama guryihii magaaladiisa uu ka baxo markaas buu u bilaabmayaa safarkii qasrigii u bilaabmaya macnuu markaa waxa weeyaan ruuxu isagoo imakaa salaadii duhur baaba gaadhay safarna weeye waa baxayaa markaasuu baxayaa dhaqaaqayaa ma gaabinayo salaada intaa gurigii iyo meelihii uu joogo kuma gaabinayo laakiin marka uu baxo xuduuddii waa intii aqaladii magaalada uu ka baxo ayay markaas noqonaysaa inuu salaadiisii gaabiyo kolley maxaa u daliila taas isagaa inoo keenaya ee tarjamada uu jasmiye sheekhu iyadoo bacdu salaf laga soo naqliyo qowlkoodu uu yahay ruux hadduu safarba doono xataa gurigiisiiba ha joogay kol hadduu doonayo markaa uu safar doonay waa gaabinayaa bacdu salaf lagaba soo naqliyey barhkoodna markaa uu wax fuulo yaanu magaaladiisiiba kaba bixna uu gaabinayaa laakiin waa gooya halkan khilaafkaasi haba jiro waana dee san uu dhigtayna waa siday jamaahiir alculamaa qowlkoodu uu yahay ama itifaaqoodu gees yahay khilaaf yaroo jaanibi haba jire laakiin guud ahaan waktigaa in la gaabinaya ay isla meel dhigeen markaa wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala wakharaja uu baxay caliyun cali radia allahu canh wa cali bna abi aalib waa waqtigii khilaafadiisii faqasara salaadii buu gaabiyey walxaal huwa isagu yaraa uu arkaya albuyuuta aqaladii kuufa magaaladan kuufa la yidhaahu ka baxay ciraaq safar buu u baxayay adugu waxbuu u baxayaa maqaswo markaasaa iyadoo aqaladii ay u muuqdaan laakiin uu ka baxay eg uu ka baxay aqaladii intii dee ay magaalada ama qaryadan iyo magaaladani kaba koobnayd uu ka baxay laakiin muu dheeraan oo ma fogaane aqaladii way u muuqdeen salaadii uu gaabiyey falamaa rajaca markuu soo noqday ee uu ku soo noqday magaaladiisii kuufee maqarkii khilaafadiisanaba ahayd ayaa qiila lahu lagu yidhi haadihi lkulufatu waa tan kuufa ayaa lagu yidhi macnahana maxaa cidda su-aashan hadalka ku tidhaahayd haadihi lkuufatu markaa fataqsuru salaata salaadii waa tanoo magaaladii way kuu muuqataa waana magaaladaadii aqaladeedii way inoo muuqdaan salaadii mayaad gaabinaysaa mise waa taam yeelaysaa qaala wuxuu yihi markaa laa ay laa azaalu aqsuru salaata weeye kama zuulayo salaadii inaan gaabiyo xataa nadkhulahaa ilaa aan ka galno magaalada dhexdeedii aan ka gelayno bal markaa axaadiidii marfuucade way inoo dambeysaa aharkan mowquufku inoo soo horreysiiyey raximah llahu tacaala kolley aharkuna wuxuu kulansaday laba arrimoodoo mid weeyaane waatuu isagu u tarjamaystay oo ah ruuxu markaa uu safar doono ee uu niyeeyo alaabtiisii xidhxidho intaanu weli gurigiisii ka bixin ama aqaladii dee halkii uu deganaa inaanu salaadii gaabinayn oo cali markii uu baxay aqaladuba hay u muuqdeena ayuu gaabiya arrinta kalena markaan leenahay salaadii waxaa la gaabinayaa marka aqaladii laga baxo intii ama magaalada muxiidkeedii macnuum ma aha in la fogaado oo la dheeraado kol haddii laga baxa uun ruuxina safar yahay salaadii uu gaabinaya arrinta kale ku sugan aharkuna waa maxay ruuxu uu soo noqday magaaladiisii waa halkii uu deganaaba u muuqataa waabay u muuqataa maaha waa soo dhowaadee way u muuqataa laakiin weli muu soo gelin wakti salaadeed oo salaadihii la gaabinayay baa u soo galay waanu tukanayaa markaa kol haddaanu magaaladii dhexdeedii soo gelin waa iska gaabinaya oo salaadiisii uu gaabinayaa markaa dee isagoo hadda laxadaad ama wakti yaroo kooban dabadeedba geli doona waa gaabinayaa ee iyadana taasi markuu ku soo dhowaado ama ay u muuqato meeshii weli waa safarun ruuxii waa socdaaye lama odhanayo salaadii taamyeel intaa weeye bal axaadiidii marfuucada baabkana waa kan sheekhu keeno wuxuu uhi raximah llahu tacaala xadaanaa abu nucaymin qaala xadaanaa sufyaanu can muxamed bni lmunkadiri waibraahim ibni maysarata can anasin radia allahu canhu qaala anahu qaal kolley sanadka dee intooda badanna waddadaan soo aragnay walow haatan muddo aan kala maqnaan caawana waa iskaba bilowo kuma sii joogjoogsanayee laakiin abu nucaym fadl ibnu dukayn horaan usoo sheegnay kuna soo celcelinay markuu sufyaan uu ibhaamiyo san oo kale ama ihmaaliyaan ujeeda anu sheegin nisbadiisii sufyaankaasi waa sufyaan thawri qaaliban waayo isagu markaa idlaaqa ama sufyaan ibnu cuyeyno waa caddeeya bal wuxuu yihi markaa anas ibnu maalik radia allahu canhu qaala salaytu waan tukaday aduhra salaad duhr ama duhrkii maca nabiyi sala اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay maciisa bilmadiinati madiina arbacan afar ragcadood waa salaad duhur waa salaadihii safarka la gaabinayey madiinuu kii rasuulka ilaahay joogay safarna waaba dhaqaaqayay markaa afar ragcadood baan kula tukaday wa bidilxulayfati ay wasallaytu macahu bidilxulayfati waana salaad casar bay ahayd waa casarkii ku xigay un duhurka dilxulayfe ayaan rasuulka ilaahay la tukaday oon kula tukaday salaad casar ragcatayni laba ragcadood ayaan kula tukaday waa waqtigii xajatlwadaac rasuulka ilaahayna soo baxay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh maka uu soo baxay ayaa salaad duhur dabadeed buu baxayay rasuulkii ilaahay salaadii duhur isagoo dee wax kastaaba u diyaariyiin oo dhaqaaqii un uu hadhay muu gaabin ee afartii ragcadood buu tukaday salaaddii duhur dabadeedna uu baxay waayo haddii uu mar dambe oo casar dhowaaday baxay rasuulka ilaahay dulxulayfa ma soo gaadheen ee waa waqtiguu dhaqaaqaya waqtigaa uu salaada duhur tukaday waayo dee masaafaha waxoogaaya ayay dulxulayfa waa halkan reer madiina kasoo exraamtaan maaba abyaaru cali ay uga jirtaa bal masjidka rasuulka ilaah iyo dulxulayfa ilaa saddex iyo toban kilomitr bay noqonaysaa inta halkan masjidku ku yaalla iyo masjidka rasuulka uba dhexaysa waa masaafo u baahan waqti haddaba rasuulka ilaahay cas duur dabadiiba waa soo dhaqaaqay waana kaa salaadii muu gaabin markuu cas dulxulayfo soo gaadhay ayuu laba ragcadood tukaday taasna kama dhigna ruuxuu ilaa dulxulayfo in la-eg marka uu socday inuu salaadiisii gaabinayo ee waa salaaddii ugu horreysay isagoo safara u gashay haddii inta ka horeysaba ay u gasho oo salaadii casar halkaa in ka horeysaba uu gaabin lahaa un kol hadduu rasuulka ilaahay madiine kaba baxay bal markaa halkii baabka uu inoo tarjamaysay dee aad bay daahir u tahay oo rasuulka ilaahay oo wax kastaa u diyaar ahaayeen safarkiisii oo dhaqaaqayay salaadii muu gaabin ee uu taam yeelay markii uu baxayna halkii kolba salaadii ugu horeysay ay ugu gashay waana salaadii casar bay ahayd dulxulayfada markaa uu soo gaadhay markaasna labadii ragcadood ee gaabinta salaada dee markaa qasrigii ayuu rasuulka ilaahay tukaday salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal markaa kolley xadiidku waa inoo daahiro macnihii jamaahiir alculamaa qowlkoodna weeye ruuxii salaada safarkaa ee salaad gaabinayey waxaa iyaga agtooda dee laga maarmaana ama mutacayina inuu min mufaaraqati jamiici lbuyuut aqaladii meeshaa uu deganaayo qaryada magaalada inuu baxo xuduud uu kaba baxo dabadeed markaa salaaddii uu gaabinaya intaa uu ku dhex jiro inkastaba saa'ir ama ruux socda haba noqdee salaaddii ma gaabinayo dee khilaaf bacdo salafna taan soo sheegay waa jira xadaثna cabdالlahi bn mحamedi qaala xadaثna sufyaan can الzuhriy can curwata can caaishaةa radي allahu canha qaalat anaha qaalat kolley sufyaankii labaadna waa kan sanadkii ku xigay bay inoo yimi sufyaankaa hore waa sufyaan ibnu saciid baan idhaha thawri kanna waa sufyaan ibnu cuyayna kaa hore labadaba sufyaanun baa la yidhaa waana kuwan isla dee aad bay isugu dhow yihiin dee sufyaan ibnu saciid waxoogaha kaba weynaadee markaa haddana waxaan halkana way wada geli karaan oo waa kuwana meel keliya sanadka kaga sugayin oo mid kasta bukhaari nin baa udhexeeya kaa horena qariinada waxaan ka dhignay aan sufyaanka sufyaan ibnu saciid ugaba dhignay abu nucaym baa warinaya oo kibaartii asxaabtii sufyaan ah waanu idlaaqay ihmaaliyey oo magacii abi muu raacin markaa isaga weeye baa nidhi amaa kan kale cabdullaahi ibnu moxamed ilmusnadi sufyaanka uu idlaaqaa waa sufyaan ibnu cuyeyna waa mid jaanib kalena kitaabkeenan sufyaanka zuhri ka warinaya waa sufyaan ibnu cuyeyna oo laba qariinaabaan wada haynaayo sufyaankan kalena inoo caddaynaysa ka uu yahay waayo sufyaanka zuhri ka warinaya waa ina cuyeyne can curwata can caaishata radia allahu canha qaalat anaha qaalat caaisha waxay tidhi asalaatu salaadii awaluma kii kii ugu horeeyey furidat la farad yeelay ragcatayni furidat ragcatayni waxaa la farad yeelay laba laba ragcadood oo salaadu markii ugu horreysay ee lasoo dejiyey la farad yeelay salaaduu laba laba ragcadood bay ahaayeen fa uqirat waa la sugay oo waxaa lagu daayay labadii ragcadood salaatu safari salaada safarka salaada safarku dee kolley maqribka waan ogday waanu inoo dambeeya waa saddex ragcadood oo uu ka baxayaa halkan salaada subaxna marka hore laba ragcadood hadday ahayd iyadii wax ziyaadaa oo kuba yimi ma jirto ee inteedii bay tahaye salaadii safarka waxaa lagu daayay waa afar duhurka iyo casarka iyo cishaayiga markaa dee subaxuna isma bedelin laba labadii baa lagu daayey wa utimat waxaa la taam yeelay oo afar afar lagaba dhigay salaatulxadari salaada nagaadiga ayaa laga dhigay taas wey bal xadiidka kolley xadiidaynu soo marray weeye waxaynu ku soo marray oo dee hadalkiisu waa inoo horeeyey kitaabu salaat waa xadiidkii labaad ee kitaabu salaat xadiid dheerunbaa ka horeeyey oo ah salaada dee habeenkii israa in la farad yeeliye isrihii kaba waramayey isaguna kitaabu salaat xadiidka labaad haddii dhinac kale aan eegna saddex boqol iyo konton te marka la eego in dee tirada guud ee kitaabka xadiidkii saddex boqol iyo kontonaad bu ahaa waa xadiidaynu hore usoo marray bal markaa taas iyo bal waxyaalaha kuba tacalluqsan markaa daahirka kalaamkan cayishana waxaba weeye oo uu keenaya dee salaada markii hore laba laba ragcadood baa la farad yeelay bal maqribkii iyo waxa weeyaan subaxii waaba si gaara markii damo dee ta salaadii safarkaa sidaa lagu dayo taa lagu sugo si ay hayd lagamaba bedelinoo markaa taa macnaheedu waxaaba dee ama daahirkeedu noqonaya in salaadan safarku ay casiimo tahay rukso aanay ahayn salaadii markii horeba sidii lagu jideeyey inay tani tahayn ayay bal imanka cibaaradan ama daahirkeeda lagaba fahmayaa taas weeye waa hadalkeeda oo salaatu musaafir marka haddii la yidhaahdo san bay ahayd taasi waxay ka dhigan tahay ruuxu markuu musaafirka yahay inuu gaabiyo mooyaane dee dariiq kaloo u furani ma jirto laakiin maxaa jirta kolley qasriga xaggii horena oo kuba soo maray ilaahay qowlkiisuu yihi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaa wax dembi oo idinku jiraa ma jiraan salaadii ina gaabisaan muxuu keenayaa in bal maala marka la anfiyey junaax iyo ismi ka yimaada haddii salaadii la gaabiyo markaa safarka la yahay arrintu inay tahay asalku uu ahaa in la taam yeelo salaadii tanna wax laynoo baneeyey oo fudaydin iyo takfiif laynoogu baneeyey inay tahay baa ilaahay waxawa qowlkiisaasi keenaya in arrin kalena way jirtaayo caaisho xadiidkeeda inteeda dambe oo ah markii dambe inay safarkeeda taam yeeli jirtay ayaaba iyaduna waxay keenaysaaba dee iyada nafteedu xataa in qowlkeedi kol hadday salaadiiba taam yeelaysa in asalku itmaamka yahay tani ay ruqso un ay ahaydba bal markaa in waa daahirka xadiidku wuxuu keenayo in waana tan aan arki doona ishkaalka ama iiraadka iyo ictir adigu ishkaalka uu yar muujinayo zuhri muujinayo intaa wixii ka badan horeynuuba soo maray bal markaa waxa weeye uun dee salaadan imaka gaabintu marka ay sababteedii la hele safarkii dee lagu gaabinayay meeshii uu jiro horta waa shay ilaahay subxaanahu watacaala inoo jideeyey siduu rasuulka ilaahayna xadiid kale kaba cabiray inagu sadaqaystay inoo fudaydiyey weeyo marka kol hadduu ruuxu safariyo safarkaa dheer safrayo salaaddii in la gaabiya waa sunnihii rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh u laazimay eese inooba dambaysa horena aan waxuba soo aragnay bal matalan aan idhaahnaba waa takfiif aan idhaahna waa sadaqo aan idhaahna arrintani waa ruqsabe laakiin horta bal taas ba weeyo sunno raatibaa weeye bal taas ama iyadayn waxa weeyaan arrinkan caaisho iyo bal cuhmaan iyo waa wax yar noo dambeeyo kalaamkiisu inoo yar dambaynayo walow kaa cuhmaan meelo kalena uu kuba iman doono fauqirat salaatu safari wautimat salaatu xadar qaala zuhriyu zuhri baa wuxuu idhi faqultu licurwata curwo waxaan ku idhi maa baalu caayishata arrinku kol hadduu taa yahay oo salaadu ay tahayba salaadani dee saa markii horeba loo jideeyo oo waktigii horeba sii ay ahayd ee lagu fard yeelay in ay salaada safarkuiyo labalabadaa ay tahay maxaa caasho xaaladeedu ay tahayoo tutimu xaalo caashadeedu maxay tahay xaala kowniya tutimu xaal ay taam yeelayso iyadoo safara ay haddana taam yeelaysay salaada ujeeddadu hadday casiimo arrinkani yahay oonu ruqso ahayn asalkuna uu itmaam ahaa laakiin kana uu dee wax laynoo ruqseeyey arrintu aanay ahayn caysho maxaa dhacayoo ay u taam yeeshay salaadda ay u taam yeeshay iyadoo ay taa tahay marka wuxuu ugu jiro caysha way taam yeeshay khaasatan waqtiya dambe maaha waqtigii rasuulka ilahi waqti aada ugaba dambeeyey bay ahayd safarkeedii ciraaqiyo horta way taam yeelaysay iyadoo safarba bal markaa aqwaal dhowra ayaana bal sababta ay kuba soo aroortee laakiin qowlka ugu mudan ee waxa weeyaan aan halkan imaka qaadanayna waxa weeyaan oo bayhaqiya ay wariyeen iyadoo lagu markaa curwa naftiisu kuba yidhi low sallayta ragcatayn caasha malaa waxaa roonayd laba ragcadood inaad khaaladaydi aad tukato markaasay tiri yabna ukhti innahu laa yashuqu calay walaashay inankeediio aniga taasi iguma cuslo waa iyadoo ka dhigatay arrintan inay takfiif ahayd iyo fudaydin mashaqada kaba imanaysa ruuxu waa safar buu yahay tanna ugaba imanaysa laynoogu fudaydiyey markaasay leedahay aniga wax culaysoo taasi igu hayso iyo wax dhiboo iiga imanaya ma jirto saasaan u taam yeelayaa bal maalan marka taasna waxay tilmaamaysaaba aqwaasha kale markaan iska eegno de waa kaas baa sanad saxiixa lagaba soo naqliye inay qasar dee qasrigii u arkaysay gaabintan salaada u arkaysay ruqso inay tahay in la taam yeelo salaadii ruuxii aanu markaa mashaqo iyo dhib ugaba imanaysaana aanay jirinna inay kaba mudan tahay oo ay taasi mudan tahay walow aan leenahay de waa sadaqa ilaahay noguma sadaqayso intay ruuxu kol hadduu safar yahay salaadiisii inuu gaabiyo si rasuulka ilaahayba salawaat ullahi wasalaamu caleyh inoogaba sugnaatay amaa bal jawaabtii curwa waatanoo qaala wuxuu hi markaa curwa ta'awalat waxay awilatay maa ta'awala cuhmaanu cuhmaan markii uu taam yeelay salaada uu taam yeelay wixii waawishay oo cuhmaan ibnu cafaana salaad isagoo safara oo uu taam yeelay baa jirtay waa suurtagal markaa uu socodka ku jiro inuu gaabin jiray ee laakiin dee ta itmaamkiisa inoo sugani waa waqtiyada uu soo xajuu had iyo goor soo xaji jiray isagaa dee amiir almu'miniina markaa sanad kasta qaaliban waa imanayay dee waqtigii la xisaariyey inahaas mooyaane waqtigaa uu mino la joogo saddexdan cisho ee mino la degan yahay ayuu dee ay tahayna in la gaabiyo si rasuulka ilaahay u gaabin jiray ayuu taam yeelay markaa barhkood waxay yidhaaheen dee halkanuu xaasiya kuba yeeshayoo waa lafti riwaayo daciifa kuba yimi saasuu u taam yeelayo dee nin halkaas waa nin iska degaanuu noqday barhkood waxay yidhaheen wuxuu doonayay inuu waqtigaa dabadeed sii joogo markaa taasna qowl daciifay noqonaysaayoo qaaliban markaa uu wadaaca sameeyeba waa bixi jiray muhaajiriintana looma ogolaynba ama xaaraan bay kaba ahayd inay degaan maka looma ogolaynba laakiin bal waxa weeye waxaa bal maalan un aqwaasha qaarkoodna waa waqtigaa uu isagu socod ku jiro u arkayay inay tahay qasrigu waqtigaa la qasrinaye laakiin kol haddii ruuxu iska degan yahay oo uu naasir yahay inaanu gaabinayn calaa kuli xaalin laakiin sunihii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ayaamaha minana in la taam yeela ahayd kolleyna xaj way insha allahu inooguba iman doontaa hadalkii ibnu mascuud iyo baltaas iyo umuura waqtiyadaa uu taam yeelay ayaa wuxuu leeyahay caaisha waxay awila wixii uu cuhmaan awiilshay buu awilo ay awilato macnaa cuhmaan sidaa u arkay bal meesha xaalooyinka qaarkood inuu taam yeelo ayuunba iyadu taawiilkoodu ama sababta taawiilkoodu yaana iskuba mid ahaaninbe iyadna ay u awilato waa iyadoon u arkayn mashaqo iyo dhib oo saa salaada ku taam yeelaysay faqultu licurwata maa baalu caaishata tutimu qaala ta'awalat maa ta'awala cuhmaanu bal kolleyna daahirku dee xadiidka hore iyo aharka hore ayuu inooguba sugan yahay wixii baabka uga baabaysnaa oo bal maalan taas ah walow iyada halkan markaan eegno oo salaadii dee waqtigaa in lagu fardeelo waana xadiid horeynu soo maray iyo cibaaradan ah ruuxu waqtiga uu bal maalan gaabinayo ficlan ma markaa uu baxo ayuu gaabinaya mise in ka horeyso kol hadduu safar yahay iyada tan aanaan xadiidkan toos ugaba faa'iidaysanayn kan caaisha eymaka dambe laakiin baabkii wuxuu inooguma sugan ka hore oo bal maalan dee xadiidkiisii ay taas baa iyada inooguma sugan ama baabka dee wixii shaahidka uu ahaa ama daliilka uba ahaa baabun yusallii waa tukanayaa almaqriba ruuxii musaafirkaa salaada maqrib halaatan fi safari safarka dhexdiisa oo maqribku lama gaabiyo ee salaada maqrib iyada saddexdeedii unbaaba la tukanayaayo iyada qasri ma gelayo oo waxa lagu ijmaacsan yahay xadaثna abوlyamani qaal akbarana شhucayb can الzuhriyi qaal akbaranii salim can cabdالlahi bni cumara radي الlahu canهuma qaal anahu qaal ra-aytu waxaan arkay rasuul اllahi salى اllahu عalayه waslm rasuulkii ilaahay baan arkay idaa acjalahu sayru marka uu socodku dedejiyo fi safari safarka dhexdiisa yu-akhiru isagoo dibdhigaya almaqriba salaada maqrib xataa yajmaca ilaa uu la kulmiyo wa beynahaa maqribka iyo wa bayna alcishaai uu isu geeyo oo uu jamciyo oo uu mar wada tukado ee waqtigaa cishaayiga qaala salimun wa kaana cabdullaahi cabdullaahi wuxuu ahaa yafcaluhu mid sidaa sameeya oo jamcintaa labadaa salaadood maqrib iyo cishaayi la jamcinayo idaa acjalahu sayru socodku markuu dedejiyo kale xadiidka ziyaada uu leeyahy inoo soo wadaa iyo riwaayaad kale taas bay nooguba sugantahay maqribka saddex in la tukanayo waana ta uu soo qaatay laakiin inta ta inoogu jirtaa waxa weeyaanuun rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh markaa uu safarka yahay haddii uu negi yahay oo uu iska fadhiyo uu naazil adigu degan yahay dee salaad kastaba qaaliban waxa badnayd rasuulka ilaahay inuu waqtigeeda iyo markeeda tukado minaba waa suu yeelay oo isagoo salaadihii gaabinayuu salaad kastana haddana waqtigeedii tukanayay laakiin marka uu socod meeshii dee waxa weeyaan uu kuba jiro socodadejinayo markaasuu jamciga laba imanayay bal halkana jamcu taakhiir baa inooguba sugane laakiin xadiidkan waa inoo soo celcelin doonaa halkaas baanu jamciga iyo waxyaalaha kuba tacalluqsana inooguba iman doonaan insha allahu tacaala oo casharkan iyo dee adugka ka dambeeya iyo waan arki doonaa laakiin halkan waxa ay tahay in marka safarka laiyo salaada maqrib inaan la gaabinahaynoo xadiidka riwaayaadkiisa dambe ayuu inoogu keenayaa intaas ama ruuxii naasilka ahaa miyuu jamcinaya jamcigu mise meella mid baa qasrigii salaada oo kol haddaan idhi waa sunna raatiba isagoo dee la daa'imo ay tahay oo ay markaa kol hadduu ruuxu safar yahay inuu ilaaliyo qasrigii ay tahay jamciguna ma saasa mise waa ka duwan yahay baltaa insha allahu tacaala markuu abwaab kala soo celiyo ayaan arki doonaa cibaaradana waxay noo faa'iideyneysaa rasuulka ilaahay markaa uu jamcinayey markaa uu socod ku jiray inay tahay taas bay noo faa'iideyneysaa wazaad laythu qaala xadaanii yunusu can ibni shihaabin qaala saalimun kaana bna cumara radia allahu canhuma bal waa lafdigani waa mucallaq bukhaarina matigan sidiisa dee isagoo dhan halkan walow imaka layt ibnu sacaado ama warinaya xadiidkan axaadiidan kaba mid isagoo mawsuula uu kuba sugan yahay laakiin lafdigan uu inoo soo wado qeyb kaba mid ah in isagu muu soo saarin oo isagu muu soo saarin oo muu laakiin lafdigani waa mucallaq walow dee siiqadan siiqatu jasmin uu ku tacliiqiyey waxyaalo alfaadaha imaka halkan kuba yime uu lay imaka uu yihi ziyaadadiina barhkood iyadoo xadiidkaa hore shucayba ay ku jiraan waan arki doonaaye laakiin qeyb imika inoo soo socota ayaa waxa weeye ay ziyaadadu noqonaysaa uu lay aan markaa riwaayada shucaybna aanay kuba sugnaynee ziyaadada laytha markaa layth ibnu sacad baa wuxuu wariyey oo uu qaala mee ziyaadiyey xadaanii yunusu can ibni shahaabin qaala saalimu xadiidku waa xadiidkii zuhri un waana riwaayadaa saalim ibnu cumar uu kaba warinayey ee riwaayadii shucayb wataa waan soo aragnay laakiin alfaada imaka halkan inoogu soo socdo riwaayada shucaybna ku sugan riwaayo dambe inooguba iman doontaa riwaayo dambe ayay inooguba iman doontaa inta siyaadadiina waxay noqonaysaa oo bal matalan meesha waa qisada inoo soo socotee safiyo qisadeeda intaas baa riwaayadan laythun ku sugan oo riwaayada shucayb aan ku sugnayna laakiin alfaadaha qaarkood waa wax inoo dambeeyo oo ziyaadadu maaha intani dhammaantoodba mucallaqa bukhaari inaanu halkan mucallaqnimo mooye meel kale kusoo saarin xadiidku inuu wada yahay haddaba muxuu yihi qaala saalimun saalim baa wuxuu yihi waa saalim bnu cabdillaahi bni cumar kaana bnu cumara radia allahu canhuma ina cumar wuxuu ahaa yajmacu mid jamciya bayna almaqribi waalcishaayi bilmusdelifa maqribiyo cishaayiga musdelifo waa jamcinaya dee saa ilaa imakaba loo jamciyo waa rasuulka ilaahi baa jamciyey waana jamci taakhiir oo waqtiga cishaayigu labadooda la wada tukanayo qaala saalimun saalim baa wuxuu yihi bal iyada taasi waa dee shay marka uu soo xajo saa dadka kale muslimiintiiba rasuulka ilaahayna kaba sugnaatay buu u jamcin jiray buu leeyahay markaasoo iyada musdelifateedu dee socodna waa lagu jiray waqtigii maqribkii wa kaana waxaanu waakhara uu dibdhigay ibnu cumara almaqriba salaada maqrib wa kaana maalin buu dibdhigay macnaa safarkan maahayn safarkiisii xajka safar kale ayuu ahaayo meel kale ayuu u baxay madiinana uu kaba baxay markaasaa waxa weeye salaadii maqrib buu u dibdhigay sababta uu dibdhigayna maxay ahayd wa kaana wuxuu ahaa ina cumar ustusrika mid loogu soo qayliyey calaa imra'ati haweenaydiisii safiyata binti abi cubaydin haweeney uu qabay oo safiya binti abi cubayd la odhanayey ayaa lagu soo qayliyey macnaa aada bay u xanuunsanaysay xanuunkaa kumay dhiman laakiin aada bay u xanuunsanaysay bal nasaa-isuu wariyay iyadaa waraaq u soo qortay oo tidhi ba anigu waxaan ku sugnay maalintii ugu dambeysay adduunyo iyo maalintii ugu ugu horreysay aakhira ayaan kuba sugnay soo gaadh markaasaa waa loo soo qayliyo waxaa la yidhi way culus tahay isagiina markaa uu durugsanaa taas bay haweeneydna safiya binta abi cubayd waa haweeney adugu kollay reer haqiif ahayd oo nin mukhtaar ibn abi cubayd la odhanayay oo dee bal waxa weeyaan kollay waqtiga qaarkoodna ciraaq laba wareegay oo isagu kaba talinayay intaan markii dambe muscab ibnu zubayr aanu kaba qaadin oonu isaga dilin bal nintaas ahaa ayuu ahaa waana nin markii dambe dee kollay laba yidhaah xataa nubuwa iyo ayuu abu sheeganayay oo bal waa nin saas ahaa ama been badanaa kadaabba ahaa waqtiyadaa qaarkoodna waqtigaa hore markii cubaydullaahi ibnu ziyaad isaga ciidan watiya ay dileen qolooyinkaas dee markaa cubaydullaahi iyana inta la dilay adigu uga qaalib noqday waxa weeyaan ciraaq ugaba qaalib noqday ayuu tatabucay markii hore de waa wuxuu marka hore daahirsaneye dadkii ka qayb qaatay dilkii xusein ibnu cali oo dhan buu tatabucay oo dabagelay wixii ka joogayoo markaasaa dadkaas uu laayayoo waa dilayba adigu muddo dabadeedna isagii waa lagaba qaalib noqdeen intaas baabuu ahaa mukhtaar ibn abi cubayd eh waa walaashii safiya binta abi cubayd waana taabiciyad iyadu taas weeye kolley riwaayo toosay kitaabkeenna ku leedahay meelo dee istishaahad ahaan ama shaahid ahaanu mooye ma jirtay laakiin waa haweeney hiqa oo taabiciyad ah isagaa loogu soo qeliyo haweeneydii in cumar bay ahayd faqultu lahu waxaan ku idhi saalim baa odhanaya asalaata waa iqra ahaan oo dee kolley waa waalidkii waa aabihii haddana waxaabuu isleeyay dee socodna waa kan ku jira waaba intaasuu iloobay waa xusuusinaya de waana xaaladoodii siay awqaadda cibaadaadka ay u ilaalin jireen oo aabihii buu leeyahay salaadii dee calayka salaa salaadii way gaadhay waqtigeedii baa jooga ayuu ku yidhi fa qaala aabihii baa wuxuu yidhi sir soco waayo ma ilowsana faqultu haddana markay muddo socdeen baan ku yidhi buu idhi asalaata fa qaala wuxuu ihi sir soco oo umuu sheegin dee sababta uu salaadii aanu waqtigan aanu uba tukan umuu sheegin laakiin marka dambe u sheegi doonaayo halka baa wuxuu shaarixu leeyahayba waxaa kuba sugan inay dee bannaan tahay waxa weeyaan taakhiiru lbayaan can waqti alkhidaab maa can waqti alxaaja taakhiiru lbayaan can waqti alxaaja ma banaana yidhahaan dee saas uliyint laakiin waqtiga khidaabka waqtigan uu la hadlay uu yihi asalaata waa kan sir buu yihi laakiin sabab umuu caddayn mar dambaan tukan doonaa muu odhan waan jamcinaynaa muu odhan rasuulka ilaahay baa saa yeeli jiray muu odhan soco un buu yidhi marka inuu arintii u caddeeyo waqtigii khitaabka waa ka dambaysiiyey markaa taasi kol haddaani waqtigii xaajada laga dambaysin shay jaa-izaba weeye markaas xataa saaray ilaa uu socday miilayn aw halaaatan waa laba mayl ama saddex mayl ilaa farsakba uu socday uma nazala uu dhaadhacay fa sallaa salaadii maqrib ayuu tukaday salaadii cishaaina uu raaciyay siday noo soo socota uma qaala wuxuu yihi haakadaa saa aan sameeyey dee waqtigan aan dee socodkaasna waan ku jiro uu degdegayo bal gaadh buu islaamoba intaasoo nolol ku gaadho ayaa ra-aytu arkay nabiya sala allahu calayh wasalam yusalii xaal uu tukanayo saas idaa acjalahu sayru marka socodo dejiyo ee uu socod degdegu isleeya waxbaa ku dhaafi ama aad waxa aad ka gaadhid arrintiisu ay tahay markaa isagoo san yeelayo maqribkii intuu dib dhigo cishaayiga waqtigiisii u raraya ayaan arkay taas buuhi wa qaala cabdullaahi cabdillaahi wuxuu yihi ra-aytu nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baan arkay idaa acjalahu sayr cabdillahi waa cabdillahi bni cumarun xadiidku waa kii uun ziyaadada laytha laakiin waxaan leenahay qeyb axaadiidan kaba mida ama riwaayo alfaadahan kaba mida xadiidka shucaybna way ku sugantah waana inoo dambaysaaye laakiin intan qisadan safiya ayay ah ziyaadada uu leeyahay laythi leeyahay ra-aytu nabiya sala allahu calayh wasalam idaa acjalahu sayru waxaan arkay rasuulka ilaahay marka soco dadejiyo yu-akhiru isagoo dibdhigaya almaqriba salaada maqrib fa yusaliiha waa tukanayay halaatan waa halka maqsuudka eeg maxalu shaahidka yusali lmaqriba halaatan fi safar muu gaabinayne saddex ragcadood buu tukanayay uma yusalimu wuu salaamo naqsanayay uma qalamaa waxa yarayd yalbathu inuu nagaado xataa yuqiima alcishaa ilaa uu salaada cishaayi uu ka ogoo laga aqiimo fa yusaliiha waa tukanayay ragcatayni laba ragcadood uma yusalimu wuu salaamo naqsanayay walaa yusabixu muu sunaysan ahayn bacda alcishaayi cishaayiga dabadi xataa yaquuma ilaa uu kaco min jawfi leyl habeenka saqda dhexe oo uu salaatuleyliyo uba kaco bal kolley intan uga baahano maan xadiidka kaga joogsanaynaay midi waa salaadii maqrib inuu saddex ragcadood tukanaya isagoo safara dee waana tan inoogu sugan oo maqribka laba gaabiyo subaxuna marka horeba sidaasubuu ahay isna waa labadaa ragcadood oo isagoo laba ragcadooda lama sii gaabinayo in salaadaha la gaabinaya waa duhr iyo casar iyo cishaay intaasba weye xagga jamcinta waktigaa socodkii jamcu taakhiri waa inoogu sugan yihiin bal dee jamcigu kolley waa wax iyadana meela inooguma dambeeyo xadiidkan baaba inoo soo noqon doono isagoo cunwaano kale uba dhigan doono markaas baa jamci ahaan markuu cunwaanka u dhigto ayaan umuuraha kuba tacalluqsan insha allahu tacaala eegi doonaa baltaan eegi doona bal maalan imaka xadiidkan maqribki inaan la gaabinahayn weeye qolooyinkiina sharaxa haysta kolley dabcada oo laga yaabaa dee dabcad kala duwan baa haysataan o inay ka dugnaadaan dabcadayda waxaa ku sugan unbaan sheegaya halkan wasaada laytho xadathanii yunusu markaa uu dhigtay ayuu sheekhu sheegay cidda soo saartay isagoo mawsuul oo wasalahu lismaaciiliyu biطuri can ilqasim bni zakariya can ibni zajawayh can ibraahim ibni hani can iramadiyi kilaahuma cibaaro saas ay taalla inuu ismaaciili soo saaray xadiidka isagoo dheer qaasim ibnu zakariya nin laydhaa oo ibnu zanjawahi kaba warinaya si ay taallana can ibraahima can ibni hani can iramadiyi kilaahumana way taallaa dee kilaahumana markaa waa sina iskuba xigo meel aan u celinaa ma muuqatee laakiin mal waxaan leeyahay dabcada ma garan karo dayba iyo ayna kaba duwan yihiin kolley meesha waxaa yar jira saqad baa jira halkan saqadka jiraana waxa weeyaanoo kolley dee xaafid ibnu xajar cibaaradan waa soo qaadaa kitaabkiisa taqliiqu tacliiq ayuu ku soo qaadaa marka uu dee mucalaqaadka bukhaari xidhiidhinaya halkan cibaaradiisa halkaasna waxay ahayd ismaaciil inuu yidhi akhbarani lqaasimu can ibni zanjaway xa waxadaanii ibraahim ibn ibn hani can iramaniy yacni kilaahuma can abi saalix macnuu markaa maxay noqonaysaa halkan can ibni zanjawayh can ibraahima cantani kolley meeshii ma jirayso ee waxa ay tahay eeg qaasim ibnu zakariya wuxuu uga waramay ibnu zanjawayh waxaa kaloo isaga u waramay oo cibaaradiisu ay ahayd xadathanii ibraahim halkan canta markan ka tuuray ibraahim nahani ismaaciil buu u waramayaao marka qaasim ibnu zakariya ibraahim nahani baa siman ibnu zanjaway iyo ramadi baa markaa iyaguna siman ramadi iyo ibnu zanjaway baa labadooda abi saalix kaba warinayo kilaahumaana saasay noqonaysaa bal waxaan leeyahy lafdiga can ibraahim ibnu hani oo loo qaadanayo ibnu zanjaway inuu ibraahim ibnu hani kaba wariyay arrinku kolley taas maaha waana saqadkitaa horta nuskadayda kuba sugan de waa laga yaabaa nusqooyinku waa taswiir bay isagababada inay ku wada sugnaadaan laakiin nusqadaa daybo warma hayo qolooyinkiina daybo haystaa inay ku sugan tahay maxaa ku sugan taasaa ku sugan bal waxa weya waa taqliiq tacliiq isaa kuba sugan oo markaa taasaa jirta inta badan nusqo ayaa asala waxaad noqonaysaa in la rogo uno lagaba rogo akhdaadii tiibay magac kale iyo quruxda baha loo yeelo tacliiqaad haba yeesheen inta badan akhdaadii mid lahayd bay badankooda iskaba yeesheen oo had iyo goor kutubtii baa dee maaha dabcad dib loo qoray ee waa tii hore la rogayo wax lagu daray un bal taas iyadu waa mid arinta kale xadiidka inooguba sugan in lafdigan idaa acjalahu sayru yuakhiru lmaqriba kolley ruwaadda bukhaari halkan saas lafdigoodu ma wada ahayne barhkood baa yuqiimu lmaqriba waana in waxa weeyaan waana intooda badan lafdigooda yuakhiru lmaqribana waa kariimaha weyneedaa la idhaha riwaayadeedii barhkoodna yuctimu laakiin macnu waa miduunoo salaada maqrib uu dibdhigi jiray markaa uu ka baxana salaadii cishaayi buu oogi jiray halkan walaa yusabixu bacda alcishaayina macnuhu waa maxay sunno ma tukan jirin raatibo ah cishaayiga dabadii laakiin taa abwaab buu ku keenaya haddii ala idhaha isagaa keeni doona oo ah bal marka safarka la yahay salaadan raatibada miyaa la tukanaya mise lama tukanayo xadiidka maxaa inoogu sugan rasuulka ilaahi saqadax marka uu kaco salaatuleyl waa tukan jiray oo salaada habeennimo safar iyo xadarba waa la iman jiray laakiin rawaatibta iyo sunnayaasha bal sunnaha subaxana dee way jirtaayo waa tukan jiray laakiin kuwa kale ma tukanayn baa markaa alfaadaha inooguma sugan ibnu cumarna xadiidkiisa inoo imaman doono markaa walaa yusabixu bacda lishaa macnaa laa yatanafalu weeye yusabixu muu sunaysanayn bal iyada laba baabiyabaa inoo dambeeyaba haddii ala idhaah baabu salaati tadawuci cala dawaabi waxayuma tawajahat bihi adaakani baabu salaati tadawuci salaadii sunaa dee la tukanayay cala dawaabi waxaa la fuushan yahay jamcu daabatin weeye markaa daabaduna dee curfiga caamkii kullu maa yadibu cala alardi haba ahaadee waxyaalaha afarta adille ayaaba curfi caami kuba khaas yeelay markii dambena curfi taa kaba khaasan imaankaoo fardaa iyo dameera iyo baqasha iyo waxyaalahaasabay daamadii ku khaas yeeleen iyagoo xayawaankii kalena kaba saaray oo dawaatulxaafir waxa qoob kale laakiin bal imanka halkan waa isla wada xukumuun baabab kalena waa keeni doonaaye waa ruuxii oo waxfuushan safarna ah salaad sunno oo maaha raatibadii waa salaadii sunnada ahayd ee mudlaqa ahayd ama salaadii habeennimo haba noqoto witrigiiyo taa haba noqoto iyo salaadii habeennimo ama salaad kaleba haba noqoto isagoo safara uu tukanaye raaxilada korkeeda laguma tukanayey waxaysumaa meeshii oo tawajahad biha xaggay ula jeedsato iyadoon qiblo la eegayne kolba waxaan uu fuushan yahay xaggu usii jeedaa diyaaraddu xaggay u socoto ama gaadhigu kolba xagga uu jeedo uun ay qibladiisana noqonayso bal taas buu baabkeedii yahay xadaثna عlي بن cabd لlahi qal xadaثna cabdالأعlى qal xadaثna macmr can الزhriي can cabdالlahi bni caamiri can abihi qaal anahu qaal bal kollay sanadka dee in badanna waan soo araragnay ragga qaarkoodna waa iska soo yar noqon doonaane cali bnu cabdlaahina waa madini weeye cabdlaclى bn cabdilaclana hore inuu soo maray macmarna waa ina raashid ama cabdالlahi bnu caamir iyo aabihii aabihii caamir bn rabicata la yidhah waa صaxaabi weyn oo asxaabtii rasuulka ilaahi kaba mida muhaajiriintii hore kaba mida bal dadkii xabasho u hijrooday ayuu kaba mid yahay isaw quraysh mu ahayn laakiin maka ayuu deganaayo cumar ibnulkhadaab qoyskooda ama reer khadaab ayuu xilfi la lahaayo iyaga ayuu dee xidhiir ay lahayn ama laba degana oo xilfi iyo isbahaysi ay lahaayeen saasuu maka kuba deganaa cabdilaahigan uu dhalayna waqtigii rasuulka ilaahay buu dhasho ru'yo iyo aragti waa leeyahay waa yaraayo aragtidaa waa leeyahay isagu se waa saxaabigaa weyn oo reer canzo weeyaane se waa xulafaau ali lkhadaab waana saxaabi dadkii xabashada u hijrooday ahaa markii dambena soo hijroodo muhaajiriintii hore ah qaala wuxuu uhi saxaabigaasi ra-aytu waxaan arkay annabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay yusalii xaal uu tukanayo calaa raaxilatihi raaxiladiisa korkeed xaysu meel oo tawajahad bihi ay ula jeedsato macnaa rasuulka ilaahay safar weeye raaxiladiisii buu fuushan yahay dee iyadna bal markaas waa hashiisii ama raaxiladiisii markaasaa maxay tahay xaggay kolba ula socotay ula jeedo ayuun baanu wejigiisu u jeeday macnaa qiblada umuu soo jeedsanahayn waa jiha kaloon qibladii ahayn isagoo u jeeda oo xaggii kolba maqsadkiisu ahaya ayuu rasuulka ilaahi kuga tukanaya taasaan arkay xadaثna abu nucaymin qaala xadaثna shaybanu can yaxya can moxamed bni cabdالraxmaan ana jaabira bna cabdillaahi ahbarahu ana nabiya salى اllahu calayh wasalam yaxyuhu waa yaxya bn abi kahiir weeye shaybaanna waa shaybaanu naxweyn hore usoo maray dhammaan moxamed ibn cabdiraxmaan ibn thawbaanna thawbaan inuu awowgii yahay waabuu inoo dambeeya haddii la idhaahay isaguna waa kan oo waxaan filaya inuu soo maray bal waqtiyo kale wixii dee taraajiman ku laami kara haddii la idhaha waan ku laami doonaa moxamed ibn cabdiraxmaan ibn thawbaan baa wuxuu inoo soo naqlinayaa jaabir inuu u waramo wuxuu ugu waramay ana nabiya nabigu sala allahu calayhi wasalam kaana inuu ahaa yusalii mid tukada atadawuca waa salaadaha sunnaha kollay raatibooyinkii kalaamkoodu waa inoo dambeeyaan wixii rawaatib ahaa waa sunayaashii hadday habeenkii tahay salaadu tukanayey iyo hadday maalin tahayba waa tukanayey salaadaa sunna ah markaa uu safarka yahay weeye walxaal wa isagu raakib inuu waxfuushan yahay fii kayri lqiblati qiblada jihadeeda jiha aan ahayn isagoo u jeeda oo tukanaya salaadaas ayaan arkay taas buu ihi weli axaadiidu way noo socotaa xadaثna cabdالأعlى بن xamaadi qaala xadaثna وhayb qaala xadaثna muسى بن cqbata can naafici qaala anahu qaal kaana بn cmra radي الlahu canهuma ina cmar wuxuu ahaa yusalii mid tukada calىa raaxilati raaxiladiisa korkeed wayuutiru calayha iyadaanu korkeeda witriga salaada witrigaa ku tukanayo waa witriga oo culimada qaarkood waajibba kuma tegeen muu dhaadhici jirin ee raaxilada korkeeda isagoo weliba qibladiisu ta xagga kolba maqsadkiisu yahay ayuu ku witriyayay laakiin waa mowquuftani wayukhbiru wuxuu waramayay ana nabiya nebigu ina cumar baa ku waramaya ana nabiya nebigu sala allahu calayhi wasalam kaana inuu ahaa yafcaluhu mid sidaa sameeya kole axaadiidii baabka saddex xadiid buu sheekhu raximah llahu tacaala inoo soo naqliyey saddexa xadiidba waxaa ku wada suganba waa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh raaxiladiisa korkeed daabo imaka halkan kaba cabiray dee wuxuu daabo ugaba cabiray imaka halkan hadda alfaadaha inoo yimi raaxiladiisii iyo bal matalan lafdiga dambe calaa raaxilatii iyo dee waa inuu xukumku aanu raaxilo iyo waxaa khaaskuma ahaye waa wixii la fuushanaaba ruuxu kol hadduu safariya waxaan kolba uu fuushan yahay ayuu iskaga duur tukanayaa ee sujuud iyo rukuucna kolley uma suurto gelaysa inuu hagaag wejigii dhulka dhigo dee waa marka la eego dawaabtan horta marka la eego waxa weeyaan wuu ishaarayaa waan u kala hoosaysiinayaa laakiin kolba xaggu socdo ayaa maqsadkiisu yahay ayay qibladiisu noqonaysaa welibana abwaabta qaar ayaa inoo dambeeya sheekuu keeni doona raximah llahu tacaala bal markaa laakiin waxa weeyo abwaabta balbaa inoo dambeeya laakiin abwaabtan bal isiya raacin doonaa si aan masalada u yar eegno mar keliya aan isugu yar joogsano casharkuna uu inoogu yar socon karo waxaan xadiidkan jaabirna sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu soo naqlinayaa markaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh de waa riwaayaadka kale jire maruu ghaswooyin kolley u baxay dhinacaa beri madiine eeda ah waa ghaswatu anmaar la odhanayey ayay tani ahaydba waxaana uu tirmidi noogaba soo naqlinaya rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagoo xaggaa bari maha xaggii qiblada u tukanaya oo sujuuddiisuna ay ka hooseysa rukuucdiisa inuu arkay xadiid kaleo anas baa iyaduna taasa bal hadal ibnu daqiicid baan mar dambe soo yar naqlin doonaa laakiin xadiidkan baa waxa weeyaan noo cadaynaya rukuucda iyo sujuuddu inay kala hooseeyeen markaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bal maalan taas ba la arkay cibaaro weli aan macnaheedu i cadayno kitaabkayga way kuma sugan tahay oo waxa weeya markaa uu halkaa xadiidka jaabir qabanayey qaswada anmaarna qabanayey ayaa wuxu uhi wakaanat arduhum qibala almashriqi liman yakruju min almadiina fatakunu lqiblatu calaa yasaari lqaasidi ilayhim nimankaa uu rasuulka ilaahay u baxay xadiidkan jaabir dhulkooda ay deganaayeen waxay ahayd xagga bari ninka madiino ka baxaya dhinaceeda bari bay ahaydba markaasaa wuxuu taa ka sii ratibay ruux haddee kol haddii dhulkoodu xagga bari ahaa ruuxuna xaggoodii uma sii socdo waa si rasuulka ilaahay yeelay qibladii ina waa kan xadiidka yidhi fii kayri lqiblati e jihaan jihadii qiblada ahayn buu u tukanaye qibladii waxay noqonaysay calaa yasaari lqaasidi ilayhim ruuxa iyaga u jeedo qoladaas dhinaciisa bidix bay qibladii ahayd dee waana kanoo jiho kale loo tukanayay bal kolley waa sida cibaarada irshaadu saarina ku sugan cumdat lqaarina laakiin cibaaradu iyadoo dee malaa dabcida taxriif dhacay un xagga dabciga ayay cibaaradu san xaafid ay cibaaradiisa ay tahay bal adigu taasi waxay yar keenaysaa uno hadalka macnihiisu iyo waa meelahaan leeya weli ima yar cadda ruuxa madiine ka baxee bari u socda waa bari buu u socday haddii dee markaa uu bari usii jeedo qibladii inay bidixdiisa ka qabanayso xaggii jihadii qibladu bidixda ay ka qabanayso ee kolley tasawurkayguna bal haddii uu sii socdo markuu kasoo socdo mooye uu kuma sii socdo bari usii jeedo qibladuna madiine ay januub kaba tahay xaggeenan ay kaba soo tahay dee waxay noqonaysaa midigtiisa in la idhaa mooyaane bidixdiisii waayo bidixdu xaggii shimaal bay noqonaysaa ruuxa bari imaka saa usii socda bidixdiisa xaggeeday noqonaysaa midigtiina markaa midigtii baa dee noqonayso cibaaradan imika sharaxa kuma sugan waa sida irshaadu saari ku sugan cumdatulqaari taxriif hama jiro waa khada madbacadeede waa sida kuma sugane calaa yasaari lqaasidi ilayhim kolley waa cibaaro oo waxaa laga yaabaa xataa waktiga hore oo cabqalo cishriina sanan raqab qoray laakiin wax dushoo raaciyey may jirinoo ah maxal dee bal fiirsasho leh ilaahay makadadna wejkii siin buu igaba yahay bal waxa weeye horta maxaa inooguba sugan ruuxa wax fuushan inuu xaggii qiblada markaa jihada qibladiisu ay noqonayso kolba xagga uu socdo kol haduu safar yahay weli abwaabta way noo socotaan baabuliimaani cala daabati waa ishaaradii rukuucdiiyo sujuudda la ishaarayay daabada korkeeda ruuxu markuu daaba fuushan yahay dee waxa weeya bal imanka awr uu fuushan yahay ama faras fuushan yahay ama waxyaalo bal dee waxaad dhici karta gaadhi iyo markay noqoto inaanu waxa weeyaan ay ku adkaato inuu rukuucdiiyo sujuuddii taam yeelo ee dee waxaa meeshii imanaysa intii kale waay inuu dee ishaaro oo uu rukuucdiiyo sujuuddii ishaaro taas tiibu baabkeedii yahay oo wuxuu ihi xadaثna musى qaala xadaثna cabdالcaزiiz bnu mslimi qaala xadaثna cabdالlahi bnu dinaari qaala kaana cabdالlahi bnu cumara wuxuu aha radيa اllahu canهuma yusalii mid tukada fi safari safarka dhexdiisa calaa raaxilatihi raaxiladiisa ayuu ku tukanayey korkeeda aynamaa tawajahat xaggay kolba ula socotay ula jeedsato yuumiu waanu ishaarayay waa xadiid mawquufa laakiin muxuu yahay waa kan daliilkiisii wadakara cabdullaahi wuxuu sheegay أن النبي صلى الله عليه وسلم kaana يfعaله rasuulka ilaah inuu sidaa samayn jiray xadiidka markaa maxaa inoogu sugan waa salaadii sunno ahaydu faradka wuu dhaadhici jiro way inoo dambaysaa kolleyna dee male abwaabtii witrigana waxbaan kuba soo maray waa salaadii sunno ahayd salaadii sunno ahayd markaa la tukanayo si khayrkiiba loo badsado intaas wax la fuusho yahayna bal ajrigii baa san laynooguba jideeye laynooguba fudaydiye uu ishaarayay ibnu daqiicid buu sheekhu ka soo naqlinaya xadiidku wuxuu tilmaamayaa ishaaro rukuucdii iyo sujuuddii labadiiba fuqahaduna waxay yidhaaheen sujuudda ayaa ka hooseynaysa ishaaradeedu rukuucdii si bal maalan ay isu waafaqaan oo waxani waa bedel iimaagani waa bedel eh asalkii mid kastaba ugu ekaadu u shabaho xadiidka laftigiisana kuma sugna wax inay kala hooseynayaan sugaya iyo waxaan feeya laakiin maxaa jira haddaanu xadiidkan kuma sugnayn waa cibaarada aan marka hore tirmidi kaba soo naqlinay xadiidka jaabirna ahaa faji'tu wahuwa yusalii calaa raaxilati naxw lmashriqi asujuudu akfadu min arukuuc markaa waxaan leenahay haddii aanu xadiidkan saxiixayn lafdigaasi kuma sugnayn xadiidkaa tirmidi buu inooguba sugan yahayo fuqahaduna halkay ka qaateen halkaa weeye bal markaas waxa weeye sujuuddii iyo rukuucdii waa la kala hoosaysiinayaa laakiin markaas saas ma ruuxii xanuunsanayey ama dhabar xanuunaya ama taasoo kale aan karayn inuu hagaag u sujuudo ama u rukuuco iyaduba waa si uu yeelayo dee ishaaradaasi ku tukanaya se u kala hoosaysiinaya tanna waa taa baabun yanzilu wuu dhaadhacayaa ruuxii musaafirka ahaa lilmaktubati liajli maktubati salaadii faradkayd iyada halkaa kuma tukanayo ee wuu dhaadhacaya ee waqtigaasna ikhtiyaar baa lalahaa daabadaadaad joojinaysay raaxiladaadaad iska xidhanayso ood kaba dhaadhacaysay ruux diyaarad fuushan oo laga yaabo saacaad ay soconayso markaa dee safar dheer laba gelayo salaadiina intii ay dhaafayaan oo kaloo umuuro dee raaxilo u markaa waqti salaadeedna aan gaadhayn marka ay fadhiisanayaan oo kale iyo bal taasi kolley wadci kaley noqonaysaaba waxa weeye in bal markaas se marka ay suurtagal tahay halkan sidan looma tukanayo sunnaha salaadii faradkaayda waa loo dhaadhacaya xadaثna yaحya بن bukayri qala xadaثna layث can cuqayri can ibni shaabi can cabdالlahi bni camir bni rabيcata ana camir bna rabيcata akhbara waa xadiidkii makan kaba soo baxnay qaala ra-ytu waxaan arkay rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulki ilaahay wlxaal huwa calى الraaxilati isagoo raaxilada korkeeda kuba sugan oo yusabixu sunaysanaya yusabixu waa bmacnaa yusalii naafilata wey kolley aada bay axaadiidta ugu soo noqnoqotay iyadoo san salaad sunnaha loo jeedo in cibaarada lagaba cabiro bal taas oo kale in lafdiga tasbiixuna yusabix haddaan eegna xaqiiqadeeda waa in subxaan allah laba yidhaaho ee laakiin salaad marka lagu idlaaqay ee salaadiiba subxaan allah way kulansanaysaayoo wax iyadii kaba mida ayaa magicii uu lahaa salaadii guud ahaan looguba idlaaqay taas buu ama jaanib kale ruuxani ilaah buu nasahayaa ruuxii musaliga ahaa waxa weeye dee cibaadadan uu ilaahay u khaalis yeelo isagii u khaalis yeelay shariig iyo waxbuu kaba nasahayaayo tasbiixdaba macnaheedu taasba weeye bal macnuhu salaada sunnuu tukanayo weeye walam yakun markaasoo yumihu waan u ishaarayay bira'sii madaxiisa ayuu rukuucdii sujuuda kuba ishaarayay dabala ayi wejin tawajaha waa macnaa qibala waa muqaabila ayi wejin macnaa waa jiha tii ka ah oo tawajaha uu jihaystaba xaggeeda macnaa jihadan uu jeeda ama qibladii xaggeeda ha noqoto haddii safarkiisa iyo maqsadkiisu xaggii qiblada yahay sida isagoo maka kusoo socdo oo kale ama jiho kale haba noqoto jihooyinkii kale saddexdaa kaba mid ah ee kolba xagga uu jeedo isagoo wejigiisu yahay ayuu laakiin rukuucda iyo sujuudda ishaaraya muxuu yihi maxalushaahidku waa halkane walam yakun ma ahayn rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam yasnacu dalika mid arinkaa sameeya fi salaati اlmaktubati salaada faradka ah raaxilada korkeeda kuma tukan jireen uu dhaadhici jiray rasuulki ilaahay markaasuu qibladii u jeedsan jiray arkaantii rukuucdiiyo sujuuddiina waa taam yeelayay iyada saasuu fariidada yeelayay ee salaadaha sunayaasha ah oo witrigu kaba mid yahay salaadii habeenku kaba mid tahay ayuu san rasuulka ilaahay uguba tukanayay وqاaل layث xadaثnii yuنuس عan بن شhaabi qاala qاala sاlm kaana cabdالlahi cabdالlahi wuxuu ahaa yuصلii mid tukada عalىa daabatihi daabadiisa min الleyli mintu waa darfiya waa fi leyli habeenka dhexdiisa wاlxaal huwa musaafiru uu yahay musaafir maa yubaali uma aaba yeeli jirin xayثuma meeloo kaana waadi wajhu anaa dan kama gelahayn wejigiisu hadduu jihaadii qiblada yahay iyo hadduu jiha kale yahayba waayo qibladiisu maanta waxay tahay xaggu uma socdo uma aaba yeeli jirin qaala bnu cumar ibnu cumar wuxuu yihi eg waa mawquufkii kaas waana kan muxuu u yeelaya waa itibaace wa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulki ilaahay wuxuu ahaa yusabixu mid tasbiixsado cala raaxilati macnaa sunaysta weeye cala raaxilati raaxilada korkeeda qibala ayi wejin tawajaha waa muqaabila ayi wejhin tawaj macnaha wejkiina waxaa looga jeedaa waa jiho macnaha jiho kasta oo uu doono u jeesto xaggeeda jihadaasi waxay doontaa haba noqotee qibladii ha noqota ama jiho kale ayuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uu tukanayey wayutiru calayha raaxilada korkeedana witriga ama salaadan witriga waa kuwa tukanayo witrigana uma daadegi jirin hayra laakin anahu rasuulka ilaahay laa yusalii ma tukanayn calayha cala araaxilati almaktubata salaada faradkaa kumuu tukanayn xadaثna mعاad بن فضالة qال xadaثna هiشhاm بن wdstawاي عan yaحyى yaحyana waa in abi kaثيir عan محamed بn cabdالرaحmaan بn thawbاn waa kan imaka awowgii laynoo raaciyey qaala wuxuu yihi محamed بn cabdالرaحmaan بn thawbاn xadaثnii jaaبir بn cabdاللaahi أن النabiya slى الlaهu عalيه وasلم kaana wuxuu ahaa yusalii mid tukada calىa raaxilatihi raaxiladiisa korkeeda naxو الmashriqa xagga bari macnaha maaha dee wakti kastaba waa waktigaa uu bari u baxaye ghaswadii anmaar weeye waa xadiidkii makaan kaba soo baxnay waa safar safaradiisii kamid ahayd qaswo qasawaadkiisii kaa mid ahayd uu madiine xaggeeda bari u baxay raaxiladiisii buu iskaga tukanaya salaad sunaa isagoo wejigiisuna u jeedo xaggii bari oon jihadii qiblada ahayn fa idaa araada marka uu doono an yusaliya inuu tukado almaktuubata salaada faradkaa inuu tukado markuu doono nazala markaa wuu dhaadhici jirayoo fastaqbala alqiblata qibladuu u jeedsan jiray oo xaggii qiblada ayuu u jeedsan jiray bal kolley axaadiistii baabku way noo wada dhammaatay ama axaadiistii halkan ahayd walow dee xadiisnimo baabka ka dambeeyaana dee xadiidkan raaxilada dameerka kaba cabiro oo dee inay isku xukum yihiin un uu taa uba soo qaatay kaba cabiray lafti dameerba yaanu kuba sugnaan xadiidku markaa soo oroorin doono marka axaadiisani waxay noo keenaysaa un ilaahay qowlkiisii waxayumaa kuntum fawallu wujuhakum shadra uu yihi inay taas tahay waa salaadaha faradka ah iyo dee marka la makansanayo salaadii sunno ahayde marka safar la yeeyo salaad sunna la tukanayo ruuxuna wax fuusho yahay qibladiisu inay tahay waxa weeyaan kolba xagga uu jeedo waa axaadiidan taasba weeye kolleyna culimmadu si guud axaadiidani maka way ugu tegeen allahuma aimada qaarkood waa sida axmed iyo abaathawr iyo ayaa waxay doortaan ruuxu marka uu xidhanayo cinda takbiir de waana wixii gacanta uguba jiray ee daabadiisiiyo taas bay ahaydba marka uu xidhanayo ee uu salaadii bilaabayo inuu xagga qiblada u jeesto kolley xadiid abu daa-uudna taasi way kuba timiba weeye bal waxa weeyaan horta safarkii salaad lagu gaabinayo khilaaf kama jiro hadduu safarku kooban yahay oo meel dheer mama tegayo waa safar yaroo gaaban safarkii salaad lagu gaabin jiray ma aha waxna wuu fuushan yahay salaadii sunno ahayd miyuu ku tukanayaa daabadan ama waxan uu fuushan yahay kolley jumhuuru culamaa halkan safarkii lama kala qaadine way caam yeelaanoo safarkii gaabnaana markay salaad sunno aa noqoto daabad waxna fuushan yahay xaggaa uu jeediyo maqsadkiisu yahay unbaa u qiblo ah taas bay iyagu kuba tagaan waana dee kolley jumhuuru culamaa qowlkood taas imaam maalik baa safarka dheer dheer isagu ku khaas yeelo adigu tan bal weeye bal markaa iyada taasba weeye arrinta kale jirtaana waxaa weeye ruuxii de bal maalan isagu ahaa in isagu socdayba ama wax fuushanaaye magaalo dhexdeed socdaysa magaalada dhexdeed oo kale kol haddii dee ay tan tahay miyuu yeelaya waa fuushanya hadduu israa sunno tuko saasoo kale ma yeelaya bal kolley culimada mucdamkooda ama caamadoodu waxay ku khaas yeelaan safarkii bay ku khaas yeelaan way jirtaa sida abuu yuusuf oo kale iyo shaaficiyada iyadoo la arkay isagoo malaa magaalada qum la ydhaaho ayuu xisbadeeda waa shay dee xisbadu kolley wadiifo ayay ahayd macruuf ahayd oo dee waxa weeyaan kolley aan qaadinimona gaadhsiisnayne suuqyada iyo waxyaalahaasna shaqadooda ay ahayd oo xisbada ayuu mas-uul kaba ahaayo dameerna waa fuushadaayo waa abuu saciid alistakhri nin la yidhaaho shaaficiyada kaba mida bal markaas ayaa la arkay isagoo qum dhexdeeda dameerkiisa korkii oo dee shaqadiisiina uu ku jiro iskaga sunaysanayo taas waa la arko isna bal waa qowlkiie laakiin intooda badan waxay leeyihiin waa safarkii un bay yidhaahaanba bal maalan taas oo kale ama xagga fariidada waa loo dhadhacaya xadiidka ta inooguma sugan laakiin waqtigaa waxaan leenahay duruufbaa imika inagu soo korodhay ruuxu salaadiiba intan uu fuushan yahay oo uu fuushan yahay wasiiladii salaadiiba ay baxayso salaadiiba ay baxayso markaa dee laba mid baa u taalo oo inuu waxa weeyaan hadduu makansanayo intuu meelun iskagaba tukado kollay dee iyadna kolkolbaa unu jihaadii qibladaba lama warwareegi karayo ma garanayo oo kale kolbaani dee rukuucdiiyo sujuuddiiba makansanayn hadday suurtagal tahay inuu waqtigaa intaanu waqtigu bixin la dhaadhacayuu meel gaadhayo hase ha iska dib dhigto dee jamciga iyo tiibu isticmaalaya ee kolkolbay safarada dhaadheer dhacaysaaba in labadii salaadoodba ay baxayaan ee la jamcin jiray intan uu ruuxu fuushan yahay marka muxuu samaynayaa dee kolley waxay keenaysaa inuu saa uu kolba u suurto gashay uba tukado walow dee diyaaradaha male aada u waaweynoo safaradaa dheer gala dee barhkooda waan aragnay imaka marka safarka iyaga dhawid waaba ku aragno oo kale in meel musallo ah meel yaroo lagu tukado oo aada caadi ugu tukanayso meel saasoo bannaan ay barhkood leeyahy horta tan sacuudiga baan ku aragnay mala ta qadar iyada way lahay iyo meeta imaaraadkana waan tan imaaraadka ay dhahayan litixaad markaa taasi jirtee bal waxaan leenahay kolley wadci ayaa soo kordhay oo kol hadday salaadii labadii salaadoodee la jamcin kareebay dee jamcintu iska isticmaali sax ha jamciyo haddii jamcu taqdiim iyo jamcu taakhiirba arrinta ay adkaanayso oonay suurtagal ahayn ee intii safarka uu ku jiray labadiiba ay waqtigoodu baxayo ee wixii u suurtagala ayuunbuu laba imanaya weeyaan oo laa yukalifu llahu nafsa ilaa wuscaha kolley wixii u suurtagala unbuu laba imanaya bal baabkan baan raacinayna abwaabta hore inagaga xidhan baabu salaati tadawuci cala alximaar waa dameer korkii oo salaad sunnaha la yskaga tukado baabkii weeye waxa weeyaan halkan dawaabtii kolley waa ta an lafdiga daaba uu inoo shamlinayay axaadiidna waan soo aragnay raaxiladii iyo bal taas oo kale lafdi daaba-ana dee bal matalan taas oo kale waynu soo aragnay halkan baa sheekhu wuxuu ka soo naqlayaa ibnu rushayd imaam la yidhaaho qolooyinkiina sharaxaysaana rushayd kolley horena waan soo sheegnay ra-du way damisantaoo rushayd buu dabdigiisu yahay kolley kitaabkan uu ka soo naqlinayaana dee inagu waxaan filaya inaan bal waxa weya waa kitaab taraajimta bukhaari buu ku sharxay inaanu dhammayn baan filayaa laakiin xaafidee waxyaalihii waa arkay isaguyo waxyaalo badan ayuu kaga soo naqliyahay wuxuu uga jeedaa maanta halkan markan la leeyahay daaba korkeed ayaa lagu sunno lagu tukan karaa shardi maaha daabadani inay tii hilibkeeda la cunaye ay noqoto ee hilibkeedu bannaanaayo dee culimmada qayb kaba midi waxaan fadalaadkeedaana ay yidhaaheen waa daahirsan dahaaro kuba soo maray ee daabadan iminka hilibkeeda lama cuno fadalaadkeedna markaa daahir ma aha haddana rasuulka ilaahay waa kan salawaatullaahi wasalaamu caleyh waa ku dul tukaday walow laftiga uu inoo soo naqlinayo imika waxa weeyaan riwaayaadka qaarkoodna ay kuma sugan anas iminka xadiidkiisa ay tahay ee rasuulka ilaahay laftigiisa aanay sariix ku ahayn inuu kuba tukaday fadalaadkeeduna daahir maaha marka ujeedadiisu waxa weeyaan imika halkan inaan la shardi agga marka la eego waxaan lagu dul tukanaye dawaabta ka midi inay noqoto waxyaalihii hilibkooda la cunaye caraqooda iyo waxyaalahaasna daahir ama fadalaadkooda ay daahir ahaayeen dameerkiina iyo baqalkii iyo waxyaalahaasna ay la xukum yihiin un bal maalan taasoo lagu dul tukanayo xadaثna أحmed بن سacيidi qala xadaثna xaban qala xadaثna hmaam qala xadaثna anas بnu sirin qaala axmed ibnu saciid ibnu markaas koley addaarimi abu jacfar isarkhasi nin hiqo xaafida ayuu ahaa waana nin dee dabaqada isaga bukhaariun in yar ama ay iskuba dhowaayeen oo waxa weye dabaqada koob iyo tobnaad suu xaafid ibnu xajar marka la eego dabaqaadkiisa kolley bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maaja iyobaa wax kaba wariya laakiin waa nin xaafidaan leenahay addaarimi abu jacfar asarkhasi waxa weeyaan oo hiqa oo xaafida weeye xabaanka ku xigaana kolley dee haddaanay idiin xarakaysnayna xabaan weeye xibaan maaha waayo labada magacba kitaabka way kuba sugan yahin waa xabaan ibnu hilaal weeye hamaamna waa ina yaxya anas ibnu siriin baa wuxuu yihi waa maxamed ibnu siriin walaalkiiyo qaala istaqballah waxaanu ka hortagnay anasan anas xiina qadiima markuu ka yimi min ashaami shaam markuu ka yimi falaqiynaahu waxaan kula kulannay bicayni tamri meeshaa caynu tamri la ydhaaho ayaan kula kulannay waa meel xagga shaam xigtay macnaha waxa weeye anas ibnu maalik baa basre ayuu ka tegey shaam iyo wuxuu tegey markaas dimashik buu qabtay kolley waxaa ku kalifayna ashkatuu u tegay oo cabdimelik ibnu marwaan isagoo ka ashkatoonaya ninkii xajaaj oo saxaabigaas rasuulka ilaahay khaadimkiisa saxaabada ayaa ka ammaan waayey oo uu dhibay isagu u ashkato tegay dee isaga amiir almuminiin halkaas bay ahayd mar dambana xataa waaba dee weliid ibnu cabdimalik waqtigiisi waa ku noqday waxaan filayaa shakadaasuune bal maalan haddaba markii uu ka soo noqdu shaam kaba soo noqday ayay asxaabtiisii ay magaaladii intay ka baxeen bay isagii ka hortegeen iyagoo soo dhaweynaya halkay kaga hortegeenna waa meel caynu tamri la odhanayayoo waxa weeyaan waa dhinaca shaam bay kaba xigtay magaaladoodii kolley waqtigii abibakr khilaafadiisii ama akhirkeediina dagaal reer furus iyo muslimiinta ama saxaabada dhex martay oo khaalid ibnu waliid baa markaa hogaaminayay ee ayaa meesha kaba dhacay oo markaasna waxaa looguma tegay dad carab ahaayoo yaryaraayoo malaa iyagoo qafaashay ay meesha ku haysteen waxaa ka mid ahaa siriinkan anas imaka ninkan dhalay baa kaba mid ahaa dadkii loogu tegay ciyaalka ahaa ee halkaa laga keenay ama dee iyagaba haba roonroonaadeen yaryari bay ku qaateen iyo xumraankan aynu soo marnay ee cuhmaan ibnu cafaan mawlihiisa ahaa ee kaba warinayay weysadoo kale iyo aslamkii waxa weeyaan iyaguna zayd ibnu aslam iyo waalidkood iyo dad saasaa looguba tegay oo dee markaas bal waa meel dagaalkaasi ka dhacay laakiin dagaalkaasi khilaafadii abibakrin buu ahaaye halkaasay kaga hortegeen falaqinaahu bicayn tamir fa ra-aytu waxaan arkay buu ihi yusallii xaaluu tukanayo calaa ximaarin dameer korkii wawajhu walxaal wejigiisu min daljaanibi dhinacan uu yahay yacni can yasaari qibla qiblada bidixdeeda waa dhinaca bidixda qiblada adugu waa dhinaca bari un waayo walow qibladii aanay uba dhoweyn laakiin dee marka ruuxa u jeeda xaggeedii uba jeesta dhinacii bidixiisa noqonaysa waa dhinac bidca ama markan la yidhaaho dee imaka waxa weyaan dhinaca iyadaba habka adigu yasaarqibl xaggii qiblada uu jeedsan lahaa dhinaca bidixdeeda aho waa xaggii bari iyaga uuba soo jeeday ama magaaladu kuba soo socday ayaa wejigiisu ay uba tukanaya fa qultu waxaan idhi waa weydiinayaa bal arrinkan buu weydiinayaa ra-aytuka waxaan ku arkay tusallii xaal aad tukanayso ligayri lqiblati meel aan qibladiiba ahayn adoo ujeeda adoo tukanayaan ku arkay wuxuu ujeedaa bal doonayaa inuu u faa'iideeyo bal waxaan dee mustanadkiisa iyo daliilkii fa qaala wuxuu yidhi lowlaa anii ra'aytu haddaanay jirin inaan arkay rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam facalahu san sameeyey lam afcalhu maan sameeye macnaa rasuulka ilaahi baa san isagoo wax fuushana ayuu oo markaa dhinacaa dhinacii qiblada ahayd ayuu u tukanaya rasuulka ilaahay oon arkay oo ana isagaan kuma dayanaya haddaanan taa arag anugu san maan sameeyeen taas buu idhi bal markaa wuuhi xadiidka inooguma sugnay rasuulka ilaahay dee markaa inuu dameer fuushanaa sheekhu laakiin dee ibn waxa ibn waa kanoo anas dameer buu fuushanaa jaanib kalena axaadiid kale ay kuba timi baa jiray rasuulka ilaahi xadiid ibnu cumar iyo isagoo xagga khaybar usii socda oo dameer fuushanoo rasuulka ilaahi uu tukanaya inuu arkay inuu arkay taas baa iyadna xadiid kuba yimi xadiid kaloo anasna rasuulka ilaahay oo dee khaybar kuba socda labaduba khaybar bay ahayn oo dameer kuba tukanaya inuu arkayoo bal rasuulka ilaahayna way noogaba sugan tahay isagoo dameer fuushan inuu tukaday ku dul tukaday taas way noogaba sugan tahay saxaabiganna waa kan oo yidhi rasuulka ilaahay oo san samaynaya arko saasaan ulaba imi wuxuu ihi bukhaari rawaah waxaa wariyay xadiidkan ibnu dahmaana can xajaajin can anas ibni siriina can anasin radia allahu canhu oo xadiidkan xajaaj ibnu ibraahim ibnu dahmaan baa xajaaj kaba wariyey kolley matnigiisii sheekhu muu soo naqlin xaaf ibnu xajarna isagoo mawsuuloo dariiqa ibraahima maan arag buu leeyahay dariiqan ibraahim ibnu dahmaan laakiin isagoo camr ibnu camri can ilxajaaj ibn alxajaajna waan arkay buu leeyaho sheekhu laakiin waa xadiid mawsuuloo bal xadiidkan macalqo xadiidkan aan hayno dariiqa kalena waa leeyahy saa uu imaka imaamku inoo faa'iideynayo anas ibnu maalikna ayuu ka warinaya waa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh dee inuu tukanayo dee bal daahirka cibaaradu waxaaba keensaa inuu dameer korkiisa oo ku tukanaya waa taa aragna xadiidkaan dariiqan lahayn oo xadiidka anasba inuu kuba yime inuu arkay anas ibnu maalik bal xadiidkan iyada waxyaalaha inooguma sugan waxaa kaba mid ah saxaabada ibnu cumarna waan aragnay anasna waan aragnaaye rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh afcaashiisa dee waa la xujaysanayaa sidaa aqwaashiisaba loo xujaysanayo oo saxaabadani waxay u laabmeen rasuulka ilaahay ficilkiisiiyo waxay ka arkeen iyaguna waa kuwaa sameeyey markaasoo saa dee aqwaashiisaba loogu laabmaye loo xujaysanayo ayaa afcaashii rasuulka ilaahayna salawaatullaahi wasalaamu caleyh loo xujaysanaya arrin kale oo masale kaleu sheekhu soo qaadaya halkanoo uu leeyahy ruux hadduu ku tukado meel najaaso ay ku sugan tahay laakiin isagu aanu shay nijaasti kamida la baashirahayn oo kale salaadiisa inay saxiix noqonayso oo taa wuxuu wadaa imika halkan mowdican aad ku tukanaysaaba dhinac nijaasi kaga sugantahay laakiin adiga lama baashiraysid wax dee adigu aad la yidhaaho uu sidaayo xarakadaadii la dhaqdhaqaaqayana maaha ama sajaadaadan baaba waxaan kuu saaran bay kaba hooseeyaan oo kale salaadii inay hagaagayso ay kuuba ansaxayso xaggee jaanibkaa uu leeyahy taasi way noo tilmaamaysaana bal daabadii buu leeyahay haddii laba yidhaaho dee kuwii hilibkooda la cunaya fadalaadkoodu daahir maasan shaaficiyadnii ay qabaanna dee markaa dameerba kuma khaas yeelayne wuxuu leeyahy najaas kama marhnaanayso xataa walow calaa manfadiha manfadkeeda haba noqotee najaas waana kan rasuulka ilaah iskagaba dul tukanayay najaasi isagii lama baashirayo oo wuxuu taabanaya ma aha markaa ruuxu haddii mowdic najaasi kuma sugantaho laakiin aanu la baashiraynuun taabanahayn mumaase aanay kaba dhaxayn ama xarakadiisii dee wax aan inuu sidana aan laguma tirinahayn inay de waxa weeyaan taasi ay salaadiisu ansaxayso waaba taas ruuxii musaafirkaa ka hortagiisiina dee halkan waaba fawaa-idii tilmiidkii oo sheekhiisa weydiiye bal ficil uu isagu la yimi oo uu doonayay dee isagii kaba qarsoonay waxa mustanadkiisa iyo waxa xujadiisu ay tahay waasan dee imaka anas ibnu siiriin uu weydiinayo bal xadiidkana way kuma sugantahay isagina daliilkiibu kuma jawaabay wax kale kumuu jawaabinbe bal markaas bal umuurahaas iyo umuuro kaleba xadiidka way nooguma sugayiin abwaabtuna way noo sii socon doontaa kolley safarkii waxyaalaha kuba tacalluqsan allah subxaana wa tacala cala